الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد walaalayaal caawa oo ah laba iyo habeen arbaca laba iyo labaatanka bisha jumacad alaakhir kun afar boqol iyo afartanka hijiriga waxaynu masaajidkeennan barakaysanee masjidu nakhayl ka bilaabi doonaa kitaabkaasi la yidhaahdo riyaad الصaalixiin lilimaam abi zakariya annawowi kitaabkan riyaad saalixiinka la yidhaahdo waxa qoray imaamkii weynaa lo odhan jira alimaamu الnawowiyu raximah اllah magaciisana waxaa la odhan jiray yaxya bnu sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xusein ibnu muxamed ibnu jumca ibnu xisaam annawowi waa nisbo halkaa loo nisbaynayaana waa meel ama tuulanna waa la odhan jiray oo waddankan suuriya la yidhaahdo ku taalay waana halkii uu sheekhu ku dhashay markii hore markii dambena uu ku dhintay marka waa annawowi oo alifta laga jaro waa loo akhriyi karaa iyadoo alifta la raaciyeyna waa loo akhriyi karaa annawaawi sheekha markaa marka la eego nasabkiisu waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen wuxuu gelayaa ama isaguba uu sheegay in markaa qurayshi uu yahay oo quraysh uu gelaayo oo uu ku abtirsanaayo khuwaylid oo khadiija ummi lmu'miniina radia allaahu canha aabbaheed ahaa ayaa sidaa ay u socotaa abtirsiintiisu ay gelaysa kunyadiisana waxaa la odhan jira abu zakariya laakiin walaa zakariya lah inan uu dhalay oo zakariya la odhan jiray ma jirin waayo maba guursan oo culimmada dhallinyaranimo ku dhammaysatay wakhtigoodii ee cusaabtaa buu ka mid ahaa raximahu allahu tacaala wuxuu dhashay lix boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriga tuulada nawa ayaanu ku dhashay sidaynu sheegnay yaraantiisiibaa aabbihii uu ku ilaaliyey madaariska uu ku daray qolkii dambe uu kore ee uu roonaaday ee qur-aankii uu khatimayna halkaasuu cilmiga iyo dadaalkiisa ka sii waday marka waxba tarjamada sheekha sii dheerayn mayno waayo waxaa la odhan karaa waa haniyun can itacriif yacni waa imaam wuxuu ahaa mashhuur ah oo caan ah ayuu ahaa cilmigana sida kutubtiisa laga dheehan karo iyo taraajumtiisa aad iyo aad buu ugu dadaali jiray cibaadada iyo suhdiga iyo ku camalfalka wixii soo gaadhay ee diin ana qima ayuu ku ahaa xagga madhabtana wuxuu ahaa shaafici buu ahaa oo sida caanka ah ee aynu naqaano a'immada waaweyn ee madhabka shaafici looga dambeeyo ayuu ka mid ahaa ee kutubtiisa iyo mu'alafaadkiisa la ictimaado marka la eego xagga ictiqaadkana xoogay ta'wiil ayaa ku jiray oo marka xadiidta sifaatka uu soo maro wuxuu in badan soo raraa ta'wiilaadkii iyo madhabkii ashaacirada ayuu soo raraa sharaxa saxiixa muslimka iyo haddii aad akhrisato aad buu arrinkaasi ugu badan yahay waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen ta noocaasi asbaab bay lahayd asbaabta ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa inta badan marka uu sharaxayo muslimka iyo wuxuu soo raraa hadalladii iyo sharaxyadii qaadi ciyaad sheekhii la odhan jiray iyo maasiri iyo ay saareen wadaadadaasina waxay ahayn wadaaddo ku uu saameeyey ama ku taatursan madhabka ashaacirada markaa inta badan isagoo aan kala miidhin buu hadalkoodii soo raraa iyo ta'wiilkii iyo wixii ay nusuusta sifaatka ka yidhaahdeen waa ta kale eh sheekhu uma gacan bannaanaan oo uma faaruqin baabka asmaad iyo sifaatka inuu taxqiijiyo sida uu u xaqiijiyo abwaab kale oo xadiidka iyo fiqiga iyo ay ka mid yihiin waa innamaa wuxuu ku gaabsaday uun culimmadii ka horraysay ee ashaacirada ku ta'aurtay uun inuu hadalkooda iyo waxyaabahay ka yidhaahdeen nusuustaa sifaatka soo raro waxa weliba intaa loo geynayaa wakhtigii alimaamu nawowi uu joogay raximahullah waxaa aad u faafay oo muntashir aad u ahaa madhabka ashaacirada oo caqiidada ahlu sunnaha waxyaabo fara badan ku khilaafsan oo kaga duwan calaa kullin waxyaabaha markaa arrimahaasi ku saabsan ee akhtaada ah ee ka dhacay ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen wax markaa uu qastiyay inuu khilaafo rasuulka calayhi salaatu wasalaam may ahayn calaa sabiili lijtihaad unbay uga dhacday waxaanaynu u rajaynaynaa isagii ahlulcilmigii la midka ahaa ee abwaabta sifaadka iyo meelo kale waxyaabaha qaar ay ka qarsoomeen inuu ilaahay jalla wacalaa u dhaafo marka la eego kutubtiisu alimaamu nawowi aad iyo aad ayay ugu fara badan tahay oo fanniga xadiidka oo kitaabkan aynu insha allahu tacaala bilaabi doonaa uu ku saabsan yahay ayaabuu kutub aad iyo aad u fara badan ka qoran oo uu riyaadu saalixiinkani ka mid yahay oo alarbacuuna nawowiya arbaciinka la yidhaahdae aadka u caanka ahi ay ka mid yihiin oo sharxu saxiixi muslim uu ka mid yahay oo kutub fara badan oo kale ay ka mid tahay sidaasaa abwaab aad u badan oo xadiidkii ku jiro oo musطalaxii xadiidka ku jiro oo fiqiga ku jiro sheekhu wuxuu ka qoray raximahu اllahu tacaala kitaabkan haddaba ina hor yaalla hadda oo la yidhaahda riyaad الصaalixiin magiciisa oo dhammaystirani waa riyaad الصaalixiina min kalaami sayidi اlmursaliin riyaad الصaalixiina min kalaami sayidi اlmursaliin kitaabkani waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan oo kutubta lagu ururiya xadiidka rasuulkeena muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaga jiraa meel iyo heer aad iyo aada u sarrayso sidaa awgeed baa culimmadu waxa ay isku waafaqeen ee ammaanta ay ammaanayaan iyo dardaaranka ay dadka u dardaarmayaan in kitaabkan laga faa'iidaysto oo la kaydsado culimmadii markaa hore ee wakhtigii imaamu nawowi ku dhadhowaa iyo kuwii wakhtiyadii dhexe ka dambeeyey iyo kuwa mucaasiriinta ah ee wakhtigeennan markaa noolaa intuba kitaabkan aad iyo aad bay u ammaaneen waana kitaab ilaahay jalla wacalaa uu barakeeyey oo aad iyo aad u faafay oo dadka muslimiintaa dhexdooda meel walba ka dhacay weeye oo ay u dhowdahay qof kasta oo muslima gurigiisa inuu yaallo laga helaayo iyo masaajid kasta iyo meel kasta waxaanay taasi ku tusaysaa niyad wanaagga iyo ikhlaaska uu ku sifaysnaa ee sheekhii qoray raximahu llahu tacaala kitaabkanna yani axaadiidtii sanad ku warin maayo ee waa min kutub ilintiqaa'i oo kutubtaa xadiidka rasuulka lagu wariyo kutubu riwaaya ah sida bukhaariga iyo muslimka iyo sunanta iyo intuu tago ayuu xadiidkii oo aan sanadkii wadin ka soo qaadaya kolkaasuu kitaabka ku qorayaa sida isaga qudhiisuba uu muqadimada inoogu sheegi doono muqadimadaanu sheekhu ku caddayn doonaa xadiid fara badan inuu ku soo ururiyo kitaabkan oo sugan oo waxyaabo fara badan ka warramaysa sida aadaabtii qofka muslimkaa looga baahnaa ee wanaagsanayd ee islaamku ina faray iyo fadaa'ishii iyo ka digista waxyaabihii markaa muxaramka ahaa ee aan bannaanayn xadiidta uu koobsaday waa xadiid badan kitaabu kitaab iska kooban oo yar ma aha axaadiidtiisu aad bay u badan tahay laba kun oo xadiid oo dhadhowgu ku qoray sheekhu oo nusqaduhu kolley way ku yara kala duduwan yihiin tirada culimmada qaarba sibay u tiriyaan laakiin siday u badan yihiin kun sideed boqol iyo ilaa lix iyo sagaashan xadiid meelahaasuu ka kooban yahay yacnii laba kun oo boqoliyo afarla ama boqoliyo labala ayuu ka kooban yahay marka xadiidtiisu aad bay u badanta weliba waxaa intaa sii dheer axaadiidtiisu uu soo aroorinayaa sida faraha badan waa xadiid dhammaystiran yacnii atraaftu aad iyo aad bay ugu yar tahay xadiidkii in yar ka soo qaadan maayo xadiidkii oo dhammaystiran buu soo aroorinaya sidaa awgeed walaalayaal wuxuu ka mid yahay kitaabkani qawaamiista sunnada iyo meelaha ugu muhiimsanaynu ka baranayno axaadiidtii iyo sunnadii rasuulkeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam kolkaa intaynaan muqadimada bilaabin waxaynu isku baraarujin lahayn kitaabkani maadaama uu ku saabsan yahay sunnadii rasuulkeen iyo axaadiidtii waa in aad iyo aad loogu dadaalo la fahmo la raacdo axaadiidtaa in lagu camal falo waxa weeyaan marka la ysku dayo waayo inaynu fahanno waxyeynka oo kitaabka ilaahay ah iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa mid laynaga rabo o laynaga dalbayo weeye waana mid dan iyo faa'iido badan ay noogu jirto fi dunyaa waalaakhira qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllah bismi illaahi اraxmaani اraxiim sheekhu kolkaa wuxuu ka horraysiiyey muqadima iyo hordhac ayuu kitaabka ka horraysiiyey muqadimadaas iyo hordhacaasi oo uu ku caddaynayo sababta kitaabka ku kaliftay inuu qoro iyo dariiqadiisa iyo waxyaabaha la midka ah waay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار الحمد لله ما هذا دن إلهي با اسكله الله الواحد القهار واحد كي قهار كبا يا العزيز الغفار عزيز كي غفار كأه waa magacyadii ilaahay jalla wacalaa allaha mukawiri leyli abeenka ku duuduuba ama ku wareejiya cala nahaari maalinta oo mukawirkan waxaa laga soo qaatay min atakwiir takwiirkuna waa idaaratu shayi cala shay كتكوير العمامة وهو لفها وجمعها معني وحويان أن إلهي جل وعلا أبينك أيو مالنت كوريتيا سيدا آيات قرآن إلهي وكيري يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل oo maalintii buu habeenkii wax ka mida geliyaa habeenkiina maalintii wax ka mida ayuu geliyaa oo marba mid baa dheeraada marka aayadda qur-aankaa buu kasoo iqhtibaasuu ka soo qaatay halkaa allihii mukawiri leyli cala annahaar tadkiratan xasuusin daraaddeed liuli lquluubi waalabsaar kuwa u saaxiibka ah qalbiyada iyo aragtiyaha iyadoo taasi xasuusin u ah iyo wa tabsiratan wax tusin daraaddeed lidawi lalbaabi kuwa caqliga u saaxiibka ah iyo walictibaari cibro qaadashada wax la tusaayo aladii allahaasoo ayqada baraarujiyey min khalqihi xagga addoomihiisa man istafaahu cidda uu doortay baraarujiyey oo fasahadahum ka saahidiyey bi haadihi daari daartan ka saahidiyey oo suhdiga waynu arki doonnaa yacni waa wixii waxaa lama jeclo weeye raqbaduna waa shayga in la jeclaado suhdiguna waa shaygii inaan la jeclayn waxiisa ana aan loo hayn oo washaqalahum ku mashquuliyey cidduu doortay ee khalqigiisa ka mida bimuraaqabatihi muraaqabayntiisa iyo wa idaamati alafkaar afkaarta inay daa'imaan fikirada ay ka fikirayaan ilaahay jalla wacalaa cadamadiisa iyo wixii anfacaya wa mulaasamati aliticaadi waaliddikaar iyo laasimidda ay laasimayaan waana qaadashada iyo waliddikaari xasuusnaanta yacnii waxa weeyaan ay xasuusnaanayaan ilaahay jalla wacalaa dikrigiisa iyo daacadiisa ee wawafaqahum waafajiyey lida'bi inay joogteeyaan fii taacatihi taacadiisa iyo wata'ahubi inay u diyaargaroobaan lidaari alqaraar daarta nagaanshaha oo aakhiro ah iyo jannada walxadari iyo inay ka digtoonaadaan mimaa yuskhituhu ilaahay jalla wacalaa wixii ka cadhaysiinaya ee wayuujibu waajibinaya ee keenaya daara albawaar daartii halaagga keenaaya waajibinaya macnii qofku uu jahannamo iyo halkii lagu guuldarraysanayo uu ku mutaysanayo iyo walmuxaafadati inay ilaaliyaan calaa daalika arrinkaa maca taqaayuri alaxwaali waalaطwaar isbeddelka xaaladaha iyo marxaladaha kala duwan inay ilaaliyaan alaxwaalna waa jamcu xaal aladwaarna waa jamcu dawra waa marxaladihii weeye allahaasi ayaa mahadoo dhan iska leh axmaduhu waan mahadinayaa ablaqa xamdin mahadin ka ugu xeesha dheeree waaskaahu ugu daahirsan ee wa ashmalahu ugu caamsan ee wa anmaahu ugu midhaha badan wa ashhadu waxa kaloon qirayaa waan ka marakacayaa an laa ilaaha ay anlaa macbuuda xaqun mid la caabudaa xaq inaanu ahayn ila allaahu ilaahay mooyaane allaha albaru wanaagga badan ee alkariimu deeqsiga ah ee sharafta badan allaha alra'uufu raxmadda badan ee alraxiimu raxiimka ah ee naxariista albaru alkariimu alra'uufu alraxiim waa afar magacoo ka mida magacyada ilaahay alra'uuf iyo alraxiimna midna ra'fuu tilmaamayaa midna raxmad buu tilmaamaya waxaanay ra'fad iyo raxmaddu ku kala duwan yihiin way sii kala xeel dheer yihiinoo yacnii ra'fadaas sii xeel dheer oo ra'fada waxay ahlulcilmigu yidhaahdaan waa ashaddu raxma raxmadda macnihii sii daran ee sii sarraysa weeye waashhadu waxaa kaloon qiraya anna muxamada nabi muxamed cabduhu addoonkii ilaahay inuu yahay iyo warasuuluhu rasuulkiisi iyo wa xabiibuhu kii ilaahay uu jeclaa iyo wa khaliiluhu khaliilkiisi kii aadka iyo aadka sida khaaliska ah ee dhammayska tiran uu jeclaa oo nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam khaliilullah buu ahaa sida nebi ibraahimba uu khaliilullaahi u ahaa oo khullada nebi ibraahimna qur-aankaa sheegay khullada nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiidta ayuu noogu sheegay saxiixa ku soo aroorta wa xabiibuhu wa khaliiluhu iyo kii uu ilaahay jeclaa iyo khaliilkiisii ah ee alhaadii ku hanuuninayay dadka ilaa siraatin mustaqiimin wadda toosan wainaka latahdi ilaa siraati mustaqiim sida ilaaha yidhi wadaacii dadka ugu yeedhaaya ilaa diinin qawiim diin toosan salawaatullaahi wa salaamuhu calayh ilaahay ammaanihiisa iyo nabadgelyadiisuba korkiisa ha ahaato wa calaa saa'iri nebiyiina nebiyada kaloo dhan korkoodana ha ahaato wa aali kullin iyo mid walba aalkiisa iyo qaraabadiisa iyo wasaa'ir asaalixiina dadka saalixiinta ah oo dhan amaa bacdu intaa dabadeed furfurashadaa xamdigaa iyo qiritaankaa shahaadataynka dabadeed faqad qaala allahu tacaala waxa uu halkan kolkaa ka gelayaa maqsuudkii iyo inuu inoo sheego bal kitaabkan iyo waxa qoristiisa ku kalifay iyo umuur la mid a faqad qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi isagaa sarreeye ee wamaa khalaqtu ljinna jinka umaan abuurin iyo walinsiya insiga toona umaan abuurin wax kale ilaa liyacbuduun inay caabudaan oo cibaadada ay gaar yeelaan mooyaane wamaa khalaqtu ljinna jinka umaan abuurin iyo walinsa insiga toona macnii shay kale wax kale uma abuurin ilaa liyacbuduun ay ilaa liyuwaxiduun inay keliyeeyaan oo cibaadada ii gaar yeelaan mooyaane maa uriidu ka dooni maayo minhum iyaga min risqin arsaaq ka dooni maayo wamaa uriidu kamana doonaayo an yuطcimuun inay u quudiyaan wa haadaa kani tasriixun waa caddayn ilaahay jalla wacalaa uu caddeeyey biannahum iyaga addoommihii jinkiiyo insigii khuliquu in loo abuuray lilcibaadati cibaado daraaddeed fa xuqa calayhim waxaa kolkaa ku waajibay alictinaa'u inay ku dadaalaan oo ay tixgeliyaan bimaa khuliquu lahu wixii loo abuuray iyo walicraadu inay ka jeedsadaan can xuduudi dunyaa dheefta dheefaha adduunyada iyo nafcigeeda bizahaadati suhdi inay kaga jeedsadaan ka zaahidid ay ka zaahidaan fainnahaa maxaa yeelay adduunyadu daaru nafaadin waa daar dhammaanaysa laa maxallu ikhlaadin meel laysku waarinayo ma aha wa markabu cubuurin waa markabkii iyo shaygii la fuulayee lagu gudbaayey ee aakhire waxa weeye lagu gaadhaayey laa manzilu xubuurin guri farxadeed ma aha meel lagu farxo weligeed la joogayo lagu reereeyo ma aha wa mashracun fii saamin ay mutlaqu inqiaac waa meel go'aysa oo laga tegaayo laa mawطinu dawaam meel joogta ah oo weligeed la joogaya ma aha falihaadaa sidaa aawadeed bay kaana waxay ahaadeen alayqaadu dadka baraarugsan waa jamcu yaqidin oo min ahlihaa ehelkeeda ka midii humulcubbaadu kuwa cibaadada badana ilaahay jalla wacalaa caabuda wa acqalu nnaasi dadka kuwa ugu caqliga badanne waxay ahaadeen fiiha adduunyada dhexdeeda humuzuhaadu kuwa ka zaahida kuwaasi ayay ahaadeen qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu idhi jalla wacalaa innamaa maalu lxayaati اddunya maalka iyo sifada noloshan adduunye waxa weeyaan uun kamaain sidii biyo oo kale biyahaasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinnay min asamaa'i xagga sare aanu ka soo dejinnay oo fakhtalata ay isku darmadeen oo isdhex galeen bihii biyihii sababtiisa iyo daraaddii nabaatul ardi oo fakhtalata uu isdhex galay bihii biyaha daraaddii nabaatul ardi siidhkii iyo baadkii dhulku uu isdhex galay nabaadkaasoo mimaa ya'kulu nnaasu walancaam waxay dadku cunayaan iyo xooluhuba marka ahaaday xataa idaa akhadat ilardu dhulku kolkii ay qaadatay sukhrufahaa quruxdeedii ee wazayanat ay isqurxisay ee caleen iyo curub iyo doog iyo ubax iyo waxa weeyaan markaa qurux badan ay yeelatay ee wadanna ahluhaa ehelkeedu ay u maleeyeen annahum iyagu qaadiruuna inay awoodayaan calayhaa korkeeda oo macnii ay makansanayaan inay dee ku intifaacaan oo waxa weeye ay goosanayaan oo ay isticmaalayaan waxaa soo baxay ataaha waxaa u yimi amrunaa amarka yaga ayaa u yimi iyo wixii aan u qadarray leylan habeennimo aw nahaaran ama maalinnimo fa jacalnaahaa waxaannu ka yeellay dhulkii xasiidan ay maxsuudan mid la goostay kaa lam taqna ay kaannaha waxabad mooddaa lam taqna inaanay markaa jirinba bilamsi shalayta inaana jirin sidii waxaan jirin oo kale ayaannu ka yeelnay kadaalika sidaa aannu cadcadaynay aayadaha iyo matalka adduunyada ayaannu nufasilul aayaati aayadaha u cadcadaynaynaa u kala dhigdhigaynaa liqowmin duul baannu u cadcadaynaynaa duulkaasoo yatafakkaruuna fikiraaya wal aayaatu aayaadkuna fii haada almacnaa macnahan xaalo ay ku sugan yihiin kaiiratun way fara badan yihiin marka masalka adduunyada ilaahay jalla wacalaa wuxuu inoogu sheegay aayaddan iyo aayado kale oo qur-aanka ka mid ah waxaana ilaahay ku mihaaliyey roobkaa ku da'aya dhulkii dabeetana dhulkii baad badan uu soo saaraya uu isqurxinaayo si dhaqsaa baadkii uu u qalalayo meesha uu uga baxaayo ee uu u noqonaayo dumaa iyo mid dhacay iyo xaab iyo wax dhulka daadsan marka dambena dabayluhuba ay u qaadayaan sidaasaa adduunyadu ay runtii isugu qurxinaysaa ehelkeeda iyo dadka jecel way isu qurxinaysaa way dagaysaa adhowna waa laga dhaqaaqayaa oo cid ku waaraysa ama ku baaqi noqonaysaa ma jirto waa laga wada tegayaa weeye waaye ee macnuhuna ma aha hadalkaa hore iyo markaa aayaadka iyo adilada baabkaynu ugu tegi doonnaa macnuhu ma aha adduunyadii daadiya oo gebigeeda faraha ka qaado ma aha macnuhu sidaa wixii xalaalahe ilaahay jalla wacalaa uu dadka soo geliyo waa la yska isticmaalayaa qofkuna wuu shaqaysan karaa adduunkiina wixii xalaala waa la ururin karaa laakiin waxaa la diidayaa qofka inay qalbigiisa qabsato isla markaana ay aakhiradii iyo daacadii ilaahay ka mashquuliso iyadana uu door bido uu horraysiiyo ta noocaasa ayaa waxa weeyaan markaa la diidayaa wuxuu ihi walaqad axsana wuu wanaag sameeyey alqaa'ilu qofka yidhi yacnii hadal wanaagsan buu ku hadlay oo markaa wanaag buu sameeyey qofka yidhi abyaadan soo socota inna lilaahi cibaadan futana طلqوا الدuنيا وkhاfوا الفiتنa نaظروا فيها فلما عaلموا أنها لaysت لحي وطنا جaعaلوuها لuجة واتخذوا صاaلح الأعماaل فيها سفنا qاaئلkani waxa markaa la yidhi waa aلimaam الشhaaفiعiي رaحimه الله sida ahlucilmiga qaarkood ay ugu nisbeeyeen oo diiwaankan markaa lagu ururiyey gabayga iyo ashcaarta alimaam shaafici loo nisbeeyana abyaadani waa lagu sheego waa lagu soo daray wuxuu idhi inna lilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cibaadan addoommo addoommahaasoo futanaa garaad badan oo waxgarad ah caqli badan kuwaasoo dallaquu furay addunyaa adduunyada furay oo wakhaafuu ka baqay alfitana fitankeeda markaa iskaga baqay oo furay waxaa looga jeedaa un iskaga tegay oo ka saahiday oo fitankeedaa badan ee dhex yeella aanay duufsan nadaruu fiiha dhexdeeda way ka fikireen oo markaa way u fiirsadeen falamaa calimuu markay ogaadeen annahaa adduunyadani laysat inaanay u ahayn wadanan waddan iyo meeluu ku nagaanayo lixayin mid nool jacaluuhaa waxay ka yeeleen adduunyadii lujatan mawjad watakhaduu waxay ka dhigteen saalixa alacmaali acmaasha wanaagsan ee saalixa ana sufunan dooniyo fiihaa dhexdeeda markay ogaadeen inaanay cidnaba ku waarahayn waana sida xaqiiqadu ay tahay xaadiista waynu gaadhi doonnaa waakii rasuulkeennu lahaa maa lii walidunya maa ana ilaa ka raakibin istadalla taxta shajaratin uma tarakaha uma raaxa wa tarakaha markay ogaadeen inaanay wadan u ahayn mid nooloo qof weligii joogayo ku noolanaya aanu jirin mawjadoo kale ayay ku mihaaliyeen oy ka soo qaadeen mawjadii badda camallada wanaagsanna waxa ay ka dhigteen doontii lagaga tallaabayey mawjadaa lagaga tallaabayay oo kale markaa intay adduunyada joogeen bay acmaasha saalixa ah iyo wanaagga iyo khayrkay ku dadaaleen oo ay adduunyada dhexdeeda ka tabcadeen weeye faidaa kaana haddii uu yahay xaaluhaa adduunyada xaalkeedu maa wasaftuhu kanaan soo sifeeyey wa xaalunaa innaga xaalkeenna iyo wamaa khuliqnaa lahu waxa laynoo abuurayna maa qadamtuhu waxaan soo hormariyey fa xaqun waxa waajib ku ah cala almukallafi qofka mukallafka ah an yadhaba inuu mariyo binafsihi naftiisa inuu mariyo uu la maro madhab alakhyaari dadka akhyaarta ah ee wanaagsane halkay mareen oo wayasluka uu mariyo macni uu xuliyo maslaka ulinnuhaa walabsaar dadka caqliga iyo aragtida u saaxiibka ahi halkay waxa weeye mareen dariiqii samaa ee dadka fiican ay raaceen oo wayataahaba uu u diyaargaroobo limaa ashartu ilayhi waxaan soo tilmaamay oo wayahtama uu ku dadaalo ictinaa uu siiyo bimaa nabbahtu calayhi waxa aan soo baraarujiyey wa aswabu ariiqin ariiqa ugu markaa sawaabsan ee ugu toosan wa aswabu ariiqin lahu fii dalik wa aswabu ariiqin ariiqa ugu toosan lahu qofkii mukallafka ahaa fii daalika kaa la soo sheegay oo ah inuu naftiisa mariyo waddadii wanaagsanayd iyo jidkii samaaye dadka fiicane ay mareen iyo wa arshadu maa yaslukuhu min almasaalik ka u hanuunsan ee ugu toosnaanta badan halka uu marayo oo markaa masaaligta iyo waddooyinka ahaatay ata'adubu waa inuu ka edebsado oo uu ka akhlaaq yeesho ata'adubu waa inuu ku edebsado oo macnii akhlaaq iyo dhaqan uu ka dhigto bimaa saxa wixii ka sugnaaday can nabiyinaa nebigeennii sayidi alwaliina waalaakhiriin kuwii hore iyo kuwa dambaba markaa sayidkooda ahaaba wixii ka asaxay inuu ka edab iyo akhlaaq yeesho wa akrami asaabiqiina wallaaxiqiin ahaa markaa dadkii hore ee hore u tegey iyo kuwa soo socdaba ee dambaba kii ugu karaamada badnaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wacalaa saa'iri اnabiyiin dariiqa ugu wanaagsan ee qofku waddada wanaagsan ku mari karo aakhirana uu ku badbaadi karaa waa inuu dariiqii rasuulka raaca calayhi salaatu wasalaam saasuu markaa sheekhu ka wada waqad qaala allahu tacaala ilaahayna wuxuu yidhi qur-aanka uu ku yidhi watacaawanuu isu kaashada cala albiri alla kacabsiga iyo cala albiri wanaagga iyo wataqwa alla kacabsiga isu kaashada marka waxyaabaha kitaabka inuu qoro ku kalifay ayuu inoo caddaynaya ilaahay wuxuu farayaa addoommihiisu inay biriga iyo allakacabsiga isu kaashadaan kitaab caynkana in la dejiyaana macnaha aayaddaa ilaahay nagu faray bay soo gelaysaa bale waa waxyaabaha ugu horreeya in dacwadda iyo khayrka iyo wanaagga iyo waddada toosanoo laystuso laysu kaashadoo laysku caawiyo wasaxa waxaa ka asaxay can rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi wallaahu ilaahay fii cawni alcabdi addoonka caawintiisa ayuu ku sugan yahay maa kaana alcabdu inta addoonku uu yahay fii cawni akhiihi caawinta walaalkii sidaasaa rasuulkeenna ka asaxday waana xadiid saxiixa oo imaamu muslim uu wariyey min xadiidi abi hurayra wa annahu qaala waxaa kaloo ka asaxday inuu rasuulku yidhi man dalla qofka tusiya calaa khayrin khayr qofka dadka tusiya falahu ajru faacilihi waxa uu leeyahay qofka sameeya ajarkiisa oo kale ayuu leeyahay xadiikaasina waa xadii imaamu muslim uu wariyey min xadiii abi mascuud albadri radi allahu canhu وأنه قال وحكى رسولك كأصحدين ويلي من دعا قفك ضدك وغير إلى هدى هنون كان له وحو أهانيا من الأجر أجرك حقي سوحو أهانيا مثل أجور من تبعه عدي راعدي أجردود أوكلا كوالا مده laa yanqusu kana dhimi maayo daalika kaasi ajarkaa isaga la siiyey ee dadkii raacay ee wanaagga ku dhaqmay ajarkooda leegi min ujuurihim ajaradooda ka dhimi maayo shay-an shaynaba xadiidkanna waa xadiid isaguna saxiixo imaam muslim wariye min xadiidi abi hurayra markaa qofkii hanuunka dadka tusay ee ugu yeedhay iyo kuwii ajibay ee hanuunka ku dhaqmay mid walba ajarkiisii oo kaamil oo dhammaystiran baa loo qorayaa weeye wa annahu qaala waxaa kaloo ka asaxay inuu rasuulku ku yidhi licaliyin cali radia allaahu canhu fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la an yahdiya allaahu ilaahay inuu hanuuniyo bika ay bisababika sababtaada inuu ku hanuuniyo rajulan nin ninkaasoo waaxidan keli ah ayaa khayrun laka kaaga khayr badan min xumri nacam geela kiisa markaa cascas ama gudguduudan geela cascas inaad yeelato qof hani ah aad noqoto oo maalqabeenaho geelaasi cascas leh waxa kaaga wanaagsan oo kaaga khayr badan qof keliya inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniyo waayo innagu hanuunka ma hayno ee ducaadda iyo dadka dadka khayrka ugu yeedhaya waa yani waa sabab un waa adilaa waa tusiyayaal weeye laakiin cidda xaqiiq ahaan wax hanuunisaa ee qofka cidday doonto qalbigiisa xaqa gelisaa waa ilaahay un jalla wacala xadiidkana waa xadiis bukhaariga iyo muslimka ku yaala xadiidi sahl bni sacd radia allaahu canhu ka axaadiidtaasna waxaa laga faa'iidaysanayaa in khayrka laysku caawiyo in hanuunka laystuso in wanaagga laysugu yeedho iyo arrintaasi fadligay leedahay kitaab in la qoro khayrka iyo wanaagga ku saabsanina umuurta adiladu ay sheegaysay soo gelaysaa bale xagga hore ay kaga jirta kadaalika waxaa xadiidka soo gelaya duruusta khayrka iyo cilmigaa in laysu dhigo duruusta cilmigaa in la faafiyo ee diiniga ahi adiladaasay ka mid tahay oo xagga hore ay kaga jirta iyo guud ahaan umuurta dacwadda wuxuu idhi markay sidaa noqotay fara'aytu waxaan arkay oo ay la noqotay an ajmaca inaan ururiyo mukhtasaran kitaab kooban oo min alaxaadiii axiixati axaadiidta saxiixa ahaaday mushtamilan kitaabkaasoo koobsanaya calaa maa yakuunu ariiqan lisaaxibihi ila alaakhira wax markaa noqon doona ariiq iyo waddo ugu noqon doona macnii qofka ee ku camalfale ee ku dhaqma aakhiro waddo iyo dariiqu u maro ugu noqon doona wa muxasilan u xasilin doona oo waxa weeyaan markaa u soo koobi doona oo u keeni doona liaadaabihi aadaabtiisa albaatinati qarsoon iyo wadaahira muuqataba kitaabkaasoo jaamican kulminaya litarkiibi watarhiib yanii axaadiidta tarkiibka iyo fadaa'ish iyo waxyaabaha laysjeclaysiinayo iyo tarhiibka iyo waxyaabaha markaa laysu diidaayo layska fogaynaayo ee laysku baqogelinayo intaba iyo wasaa'iri anwaaci aadaabi الsaalikiin dadka yani waxa weeyaan maraya wadada aakhira aadaabtooda noocyadeeda kale intaba oo min axaadiii zuhdi axaadiita zuhdiga ahaaday wa riyaadaati nufuus iyo tababarka nafaha la tababaro iyo wa tahdiibi alakhlaaq akhlaaqda saafigaraynta la saafigareeyo iyo wa tahaaraati alquluub daahirinta quluubta la daahiriyo iyo wa cilaajiha dawaynta la daweeyo iyo wa siyaanati aljawaarixi ilaalinta xubnaha la ilaaliyo iyo wa isaalati icwijaajiha qallooceeda in la zuuliyo oo laga biyo meesha laga saaro iyo wakayri daalika kaa la sheegay kayrkii oo min maqaasid alcaarifiina dadka caarifiinta ah ilaaha yaqaana maqaasidood iyo waxyaabahay u qasteeyaan ahaata marka kitaab mukhtasar ah oo axaadiidta sugan ah oo axaadiidtuna waxyaabaha kala duwan ay ka warramaysay ku saabsan tahay inaan ururiyo ayay ila noqotay oon arkay buu yidhi wa altazimu fiihi waxaanan isku laasiminayaa kitaabkan dhexdiisa shardigiisuu ka warramayaa iyo axaadiidta uu ku keeni doona nooca ay tahay wa altazimu waxaanan isku laasiminayaa fiihi kitaabkan dhexdiisa allaa adkura inaanan sheegin ilaa xadiian saxiixan xadiid saxiixa mooyaane oo min alwaadixaati ka mida axaadiidta cadcad ee macaanidoodu ay caddahay ee madmadowga iyo ishkaalka midnaba aanu ku sugnayn waaya ee markaa xadiian saxiixan saxiixa halkan wuxuu uga jeedaa bay ahlulcilmigu leeyihiin xani axaadiidta sugan ee rasuulka ka sugan calayhi salaatu wasalaam waaye oo saxiixii isطilaaxiga ahaa kutubta musطalaxa lagu yaqaanay uma jeedo ee isilaaxii wuxuu ku socdaa culimmadii hore ahluxadiidka istilaaxoodii ayuu ku socdaa oo xadiidka saxiixa wuxuu uga jeedaa xadiidka rasuulka ka sugan marka waxaa soo gudagelaya xadiidkii saxiixa ahaa saxiixa loo yaqaana iyo xasankii labaduba kaasi ayaan sheegayaa buuri waaye waa shardi sheekhu inuu maaragtay uu dhigtay oo uu inoo sheegaayo inuu isku laasimiyo oo uu dhigtay waxaa haddaba isweyddiin leh shardigaasi ma u nabad galay oo labadaa kun ee dhadhow ee xadiid ee uu ku soo arooriyey kitaabkani ma wada sugan yihiin se waxbaa ka yar jabay waxay ahlulcilmiga xadiidku yidhaahdeen sidaa uu sheegayo weeyaan oo axaadiidta uu soo arooriyey badideedu ama waa axaadiid saxiixa ama waa axaadiid markaa xasana ugu yaraan waxoogay laakiin aan badnayn oo marka axaadiid daciifa ah oo kitaabka sheekhu uu ku soo arooriyey ama ku dhacay way jiraan xoogay axaadiidtoo marka aan badnayn oo meelaheeda aynu ku baraarujin doonno biidn illaahi tacaala waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa markaa axaadiidta daciifka ah ee aan tirada badnayn inuu kitaabka ku soo arooriyo sheekhu sabab ugu ahaa yacnii laba arrin baa ugu weynaa asbaabta sida alimaamulalbaniyo ay sheegeen sababta koowaad waxa weeye ku kaliftay wuxuu sheekhu ictimaaday taxsiinka tirmidi taxsiinka ama imaamu tirmidi inuu xadiidka xasan ku xukumo taa uu ictimaaday taxsiinka tirmidina ma tilmaamaayo xadiidkan inuu saxiix yahay iyo inuu xasan yahay toona wuxuu u baahan yahay markaa in la hubiyo oo inuu xasan noqdaana way suurogeli kartaa wala inuu daciif noqdaa ayaa suurogeli kartaa waxaa jira xadiid badan oo intuu idhaa imaamu tirmidi waa xasan haddana aan xasan ahayne daciifa markaa sheekhu taa waa ku dagsoomay arrinta labaad waxa weeyaan sukuudka abi daawuud raximah اllah alimaam abu daawuud saaxibu sunan macnii sukuudkiisa taana iyadana waxa weeyaan markaa waxoogay halkaana waxbaa uga yaryimi oo abu daawuud oo kale muqadamada sunankiisa ayuu ku sheegaa axaadiidta uu ka aamusee aanu ka hadal inay markaa axaadiis sugan uun tahay ya markaa sukuudka abi daawuudna wuu ictimaaday halkan kuma sheegin inuu ictimaaday laakiin kitaabkiisa kale la idhaa aladkaar ee qiimaha badan kitaabladkaarka xaggiisa hore ayuu ku sheegaa in la ictimaadayo sukuudka abu daawuud waxa weeyaan markaa uu ka aamusa axaadiidta waay sukuudka abi daawuud qudhiisuna ma aha mid waxa weeyaan ku filan qofkii inuu waxa weeye u qaato xadiidkaasi inuu saxiix yahay bala inuu xasan yahay waxaa jirta axaadiid badanoo abu daawuud intuu ka aamusay haddana marka la baadho waxa weeyaan dee aan sugnayn oo daciifa imaamulalbaanina wuxuu aad ugaga warramaa masalada tamaamulminaha xaggiisa hore iyabuu aad ugaga warramaa oo uu ku iftiimiya arrimahaas marka calaa kulli xaal badi xadiika kitaabka xadiidtiisu sidaasay u sugan tahay waay mudaafan ila alkutubi asaxiixati almashhuuraati mudaafan xaalo xadiidka aan u tiirinayo ila alkutubi kutubta alsaxiixati saxiixa ah ee almashhuuraati markaa caanka ah kutubta markaa saxiixa ah ee caan baxday waxaan u uga jeedaa kutubtan markaa sunanta ee macruufkaa saxiixaynka iyo sunanta afarta ah iyobuu uga jeedaa sida uu ku sheegayo kitaabka aladkaar oo kale oo markuu kutubta saxiixa ah ee waxa weeye mashhuuraadkaa fasiraayo shan buu sheegaa saxiixaynka iyo afarta sunanta ibnu maajaha mooye saddexda kale wa usadiru waxaan ku bilaabayaa oo aan ku horraysiinayaa alabwaaba baababka min alqur'aani alcasiizi qur'aanka casiiska ah xaggiisa biaayaatin kariimaatin aayaad markaa kariimaada oo baab kaste aayado ayaan ku horraysiinayaa bule xadiidta aan ka horraysiinaya wa uwashixu maa yaxtaaju ilaa dabdin aw sharxi macnan khafiyin binafaa'isa min atanbiihaat wa uwashixu macnii waxaan ku qurxinayaa oo ushaaxa waxaa la ydhaha wax dumarka ay idheen xidhan jireen oo markaa isku qurxin jireen waxaan ku qurxinayaa maa yaxtaaju wixii u baahan ilaa dabdin dabdin iyo xarakayn aw sharxi macnan khafiyin ama macno dahsoon sharxii u baahan waxaan ku tawshiixinayaa binafaa'isa min atanbiihaat dheeman iyo waxyaabo qaali ahoo markaa baraarujina ah yacnii waxyaabaha caynkaasa waan baraarujin doonaa buu leeyay saynu kitaabka ka arki doonnana wuu fuliyey waay oo fawaa'id aad iyo aad u qaali ah oo aad arkayso juhdi badan iyo wakhti badan inuu ku baxay ayaa waxa weeye uu ku soo rari doonaa waidaa qultu marka aan idhaahdo fii aakhiri xadiiin xadiid xaggiisa dambe muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqay macnuu ma aha culimmadii oo dhan baa isku waafaqdeen fa macnaahu macnihiisu waxa weeye rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim baa wariyey muttafaqun calayhi saasaan uga jeedaa buu yidhi wa arjuu waxaan rajaynayaa in tama hadduu dhammaystirma haadalkitaabu kitaabkani waxaa halkaa laga qaadanayaa muqadimadu inay ka horraysay kitaabka oo intaanu kitaabka qorin uu muqadimadan sii qoray wa arjuu waxaan rajaynayaa in tama haadalkitaabu kitaabkani haddii uu taam noqdo an yakuuna inuu noqdo saa'iqan mid u kaxeeya lilmuctani bihi qofka ku dadaala ila alkhayraati khayraadka oo xaajisan ka teeda oo ka manciya lahu isaga macnii ka muctaniga ah ee ku dadaala can anwaaci alqabaa'ixi waalmuhlikaati noocyada markaa qabaa'ixda iyo waxyaabaha waxa weye waxhalaagaayo oo macaasida iyo munkaraadka ahaaday wa ana anigu saa'ilun waxaan weydiisanayaa akhan walaal intafaca ku intifaacay bishayin minhu wax kitaabkan ka mid ah an yadcuwa lii inuu ii soo duceeyo aniga iyo waliwaalidaya labadaydii waalid wa mashaayikhi iyo mashaayikhdaydii iyo wasaa'iri axbaabinaa dadkaannu isjeclayn dhammaantood iyo walmuslimiina ajmaciina muslimiinta oo dhan saasuu sheekhu markaa waxa weeye uu weyddiistay qofkii ku intifaaca waanaynu u ducaynaynaa waxaynu leenahay ilaahay haw naxariista sheekha iyo labadiisii waalid iyo mashaayikhdiisii iyo dadkii ay asxaabta iyo isjeclaayeen iyo dhammaan muslimiinta wa cala allaahi alkariimi allaha kariimkaa korkiisa ayuu ahaaday ictimaadi cuskashadayda ilaahay baan cuskanaya wa ilayhi xaggiisa ayuu ahaaday tafwiidi macnihii u dhiibidaydu iyo tala udayntaydu xaggiisa ayay ahaatay wastinaadii iyo tiirsigaygu xaggiisa ayuu ahaaday ilaahay baan taladayda u daynayaa u dhiibanayaa xaggiisa ku tiirsanaya isagaan cuskanayaa tala saaranayaa wey waxasbiya allaahu ilaahaybaa igu filan wa nicma alwakiilu mid la tala saartana ilaahay baa u wanaagsanaaday walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcasiizi alxakiim marka muqadimadii halkaas ayay ku eeg tahay alimaamu nawowiyu raximahullah tarjamadiisa waynu sheegnay wakhtigii uu dhashay waxaynu nidhi kiibuu ahaa waxaan u dhintay kii waxaanu ku dhintay uun isla qaryadii uu ku dhashay ee nawaan la odhan jiray oo dimishqa caasimadda la odhan jiray buu in badan joogay markii geeridiisu ay soo dhadhowaatay buu dib ugu noqday halkii uu ku dhashay markaasuu ku xanuunsaday oo kolkaasuu waxa weeye ku dhintay kaada'diisu caalimkaa waxaasoo kitaaba qoray ee ilaahay cilmigiisa sidaa u barakeeyey da'diisu aad iyo aad bay u yarad oo marka wakhtiguu dhashiyo wakhtiguu dhintay waxa weeye aad isu eegto ama aad kala jarto gebigiisu shan iyo afartan sannadood buu jiray weeye imaamka weyne alimaamu nawowi waxa weeye han iyo afartan jir buu ka ilaahay baa jalla wacalaa cumriga u barakeeyey intaa uu jirayna wuxuu ku mashquulsanaa cilmi iyo cibaado ilaahay jalla wacalaa ha u naxariisto innagana cilmiga iyo markaa waxa weeye axaadiidta rasuulkaa aynugu anfaco casharkeenna dambe ayaynu halkaa ka bilaabi doonnaa baabka ugu horeeya subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online